halkani waa redio ergo isha wararka Radio arrimaha Ergo.
bini'aadanimada
waa tahay dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha oo aan ku eegi doono suuqyada magaalada muqdisho iyo gobolka nugaal ee puntland haddii aan ku hormarno suuqyada magaalada muqdisho geela qaliinka ayaa heerka waad la kala siisanayaa sagaal iyo labaatan milyan iyo laba boqol oo kun heerka labaadna lix iyo labaatan milyan heerka saddexaadna waxaa lagu kala iibsanayaa toddobiyo toban milyan iyo boqol kun oo shanka soomaaliga geela dhaqaalka ayaa heerka waad ka maraya magaalada muqdisho toddobiyo toban milyan heerka labaadna shan iyo toban milyan heerka saddexaadna waxaa lagu kala iibsanayaa koob iyo toban milyan iyo boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga lo-da qaliinka ayaa heerka waad la kalaysanaya magaalada muqdisho shan milyan iyo toddoba boqol oo kun heerka labaadna afar milyan heerka saddexaadna waxay ka marayaan laba milyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga lo-da dhaqaalka ayaa heerkood ka maraysa magaalada caasimada ee muqdisho sideed milyan iyo afar boqol oo kun heerka labaadna lix milyan iyo saddex boqol oo kun heerka saddexaadna waxay ka joogaan shan milyan dibida dhoofka ayaa heerkood la kalaysanaya magaalada muqdisho koob iyo labaatan milyan iyo lix boqol oo kun heerka labaadna sagaal iyo toban milyan heerka saddexaadna waxay ka marayaan labiiyo toban milyan oo shilinka soomaaliga adhiga qaliinka ah ayaa heerka waad ka maraya magaalada muqdisho laba milyan iyo sideed boqol oo kun heerka labaadna laba milyan iyo boqol iyo konton kun heerka saddexaadna waxay ka joogaan hal milyan iyo saddex boqol oo kun oo shilinka soomaaliga adhiga dhaqaalka ayaa heerkood la kala siisanayaa hal milyan iyo sideed boqol oo kun heerka labaadna hal milyan iyo laba boqol oo kun heerka saddexaadna waxa ay ka joogaan magaalada muqdisho hal milyan oo shilinka soomaaliga iidaha dhaqaalka ayaa heerkuwaad ka maraya magaalada muqdisho laba milyan iyo afar boqol oo kun heerka labaadna hal milyan iyo sideed boqol iyo konton kun heerka saddexaadna waxay ka joogaan hal milyan iidaha qaliinka ayaa iyagu magaalada muqdisho heer koowaad ka jooga laba milyan iyo toddoba boqol oo kun heerka labaadna laba milyan iyo laba boqol oo kun heerka saddexaadna waxay ka marayaan hal milyan iyo toddoba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga haddii aan egno degmada ayl ee gobolka nugaal geela qaliinka ayaa heerka waad ka maraya afar iyo labaatan milyan heerka labaadna siddeed iyo toban milyan heerka saddexaadna waxaa lagu kala iibsanayaa saddex iyo toban milyan oo shilinka soomaaliga geela dhaqaalka ayaa heerka waad ka maraya ayl toddobiyo labaatan milyan heerka labaadna koob iyo labaatan milyan adhiga dhoofka ayaa heerka waad ka maraya ayl hal milyan iyo sagaal boqol oo kun heerka labaadna hal milyan iyo toddoba boqol iyo lixdan kun heerka saddexaadna hal milyan iyo shan boqol iyo sagaashan kun oo shilinka soomaaliga geela dhoofka ayaa heerka waad ka maraya degmada ayl sideed iyo toban milyan heerka labaadna lix iyo toban milyan iyo shan boqol oo kun heerka saddexaadna saddex iyo toban milyan iyo sideed boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ariga qaliinka ayaa la kalagsanaya heer koowaad hal milyan iyo sideed boqol oo kun heerka labaadna hal milyan iyo shan boqol oo kun heerka saddexaadna hal milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga haddii aan eegno degmada caluulaha ee gobolka bari geela qaliinka ayaa heerkood la kalaysanaya toddobiyo labaatan milyan heerka labaadna labiyo labaatan milyan heerka saddexaadna sideed iyo toban milyan geela dhaqaalka ah ayaa heerkood ka maraya caluula soddon milyan iyo sideed boqol oo kun heerka labaadna sideed iyo labaatan milyan heerka saddexaadna waxaa lagu kala iibsanayaa shan iyo labaatan milyan iyo saddex boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ariga dhoofka ayaa heerkood ka maraya caluula laba milyan iyo boqol kun heerka labaadna hal milyan iyo toddoba boqol iyo lixdan kun heerka saddexaadna hal milyan iyo shan boqol oo kun ugu dambeyntii ariga qaliinka ayaa heerkood la kalaysanaya magaalada caluula laba milyan iyo boqol kun heerka labaadna hal milyan iyo toddoba boqol oo kun heerka saddexaadna waxaa lagu kala iibsanayaa hal milyan iyo saddex boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah xubintii qiimaha xoolahana xilligan waa naga inta